Wararka ka imaanaya gobolka Waqooyi Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in saraakiil sarsare oo ka socda dowladda xabashida Itoobiya ay mar kale socdaal ku tageen degmooyin ku laala xeebaha badda cas. Gelinkii hore ee maalintii Isniinta, waxaa magaalada Hargeysa ka ambabaxay saraakiil Itoobiyaan ah oo safar dhanka cirka ah ku yimid magaalada, waxayna booqdeen dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka Awdal. Wafdigana xabashida ayay saraakiisha maamulka Somalilan geeyeen inta badan deegaanada ku laala xeebaha badda cas, halkaas oo loo qorsheeyay in laga dhiso saldhig ay yeelan doonaan ciidamada badda ee Itoobiya. Deegaanada ay tageen saraakiisha Itoobiyaanka waxaa ka mid ah Boolaxaar, Zeylac iyo Loghaya. Ilaa-wareedyo ayaana sheegaya in mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somalilan ay saraakiisha xabashida kala doorsiiyeen saddexdan deegaan oo dhammaantood akaabiga ku haya badda cas. Xukuumadda Addis Ababa ayaa dadaal dheeri ah ku bixineyso sidii ay ula wareegi lahayd qaybo ka mid ah badda Soomaaliya, una dhaqangelin lahayd heshiiskii xaaraanta ah ee ay wada gaareen Abiy iyo Muse. Heshiiska Itoobiya ee qayb ka mid ah badda Soomaaliya ku qaadaneyso ayaana wax badan ka bedeli kara habsami socodka siyaasadda Geeska Afrika. Kheyraadka ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa ku tartamaya dowlado badan oo ay Turkiga iyo Itoobiya uga horeeyaan, waxayna dhowaan dowladda Turkiga diyaarisay askar iyo maraakiib xaalufinaya badda Soomaaliya. Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaana dowladahan uga digay inay isku dayaan boobka kheyraadka ummadda Soomaaliyeed.